ololown rinjiyeynta dhir-beeroodka iyo nadaafadda oo iyo gobodeen ururka dhalinyarada degmada baydhabo iyo waaxda caafimaadka iyo faydhoorka ayaa ujeedsihaya kulanka diyaar garoobay toddobaadka huriyada iyo nasaasoo kale korlanka qaaday bileecda magaalada ankoreen agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhoorka ee magaalada baydhabo cabshir cali xuseen iyo ku hadli sada iyo ita howlo shaqo iyo gobodeen intii shaqadii aan ka dambaytay oo maalmaha huriyadda yaan ku horeyta lix labaatanka jun oo ka maaragtay unuun roogna siinsi ognaba isbuuci horme haddaa furne ololihii nadaafadda dowladda hoose degmada baydhaba gaar ahaan waahda caafimaadka ee faydhoorka taasoo ujeed yahay sidii guud ahaan bilicda magaalada diblahanka naga lahaay siina ognaba maalmihii ciidda magaaladan micnaha howlihii badnaa olkagoori meesaa weena micna nadaafad xumo badan iyo bulshada oo markaasay wacyigooda iyo meelihii lakafadaa iyo andeersanayna sababti taas kadib dowladda hoose degmada baydhabo gaar ahaan waaxda mayba qorshaytay intii daah furto ololo nadaafadeed oo lanka tala galay inti gebi ahaanba laka nadiifi waxyaalaha la xiriira wasaqda magaaladan maaragtay ka samayta maalmaha ciidda sidoo kale lanka diyaar gabo maalmaha xuriyadda iyoanka horeyta lix labaatanka juun iyo kowda luulyo isla geeka may may samaynahe ololo nadaafadeed oo usahaay doorkii dhallinyarada ooyaqaabiyinkaaaden maalmoon oon surnaayeen sidii maaragtay waahda iyo guud ahaan degmadanba yo ankaaba lahaayeen bilicda ay ankaaba lahaayeen maylaha iidan maasintin mahadnaqyo intimea koobo kor sidoo kale oo kumay sameeyanahe rinjiyeen oo taas oo unan ka tala galnay inta bilicda magaalada laamiyadii iyo waddooyinkii oo casriga ahaayeen la dhisi iyo iyo diblaan qurxi dhanka kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee degmada baydhabo isaaq duceysane ayaa fariin mahadnagi uusan diri dhallinyarada iyo guud ahaanba bulshada degmada mahadbileerin walahan jeediyayha dhallinyarada degmada baydhabo oo shal duban oon ka horeeyaan gudoomiyaasha dhallinyarada tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo iyo dhallinyaradii oo meylaraay ee tumanka xaafadood runtii baalalkay haayaan hoolugna laanta oon qobsooma fanna walayay kale mahadtagnagayha waxda caafimaadka iyo faydhoorka dowladda hoose ee degmada baydhabo oo hogaamiyay walaalkana abshir weylanayoona eedaan mahadsantin walay natusteenaha ini maylaraay gacmahooda jirwal ka gooyi koran walay kale mahadbileerin hanjeediyaanahe maayarka magaalada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin oo runtii isuuna marwelbka gohon ini bulshadan la hormaray magaaladan baydhabonaya la tartanta magaalooyinka kale caalamka walwalbo oo wanaag inanaya saraleenka qaada maayarka magaalada weylana isuuna eedaan mahadsanye se kaalanta faylama la raay ee isunku qaadi kusamihii gudoomiyii degmada baydhabo ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka imaaliyadda degmada baydhabo runtii isuuna si hufagnin la shaqeeya weylana gudoomiye mucaawi isuuna eedaan mahadsanye